galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiis ah bisha februaarin ay tahay lix sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imaanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka dalkan australia peter dutton oo difaacay hindisihii donald trump uu ku sheegay inuu shacabka gaaza halkaasi ka rari doono donald trumpna waxa uu saxiixay amar kale oo dadka transgenderka la yidhaahdo oo ah rag haween iska dhiga ama haween rag iska dhigay laga mamnuucayo inay ka qayb qaataan cayaaraha fudud peter dutton ayaa si taxadara u soo dhoweeyey hadalkii donald trump uu ku sheegay inuu la wareegayo maraykanku khaza madaxweynaha maraykanka hadalkiisa ayaa dunida inteeda badan laga cambaareeyey iyadoo hogaamiyaasha qaarkood ay ku tilmaameen inay tani la mid tahay waxaa loo yaqaano ethnic clansin ama qowmiyad dhan oo dhulkoodii laga tirtirayo sidoo kalena aysan waxba u tarayn xalinta dagaalada bariga dhexe ka socda laakiin hogaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in trump uu isku dayayo inuu ku qasbo saaxiibadiis inay ka qayb qaataan dibudhiska gobolka inkastoo madaxweynaha hadalkiisu uu u muuqday miduu doonayo in shacabka halkaasi laga wada raro falastiiniyiinta ayaa dhankooda sheegay inay aad ula yaabeen kana naxeen hadalka donald trump uu ku sheegay in shacabka reer khaza halkaasi laga rarayo maraykankuna uu la wareegayo gebi ahaanba gacankaasi fadxi kalaab oo ka tirsan democratic front for liberation for palestine ayaa sheegay in dadka halkaasi degan oo laga raro iyadoo loo ekaysiinayo in arrimo biniaadan ay tahay ay la mid tahay dembi dagaal suhayl natuur oo maamula hay-addan faa'iida doon ahayn ayaa isna sheegay in hindisahaas uu u haysto inuu qeyb ka yahay qorshaha donald trump uu ku doonayo inuu danihiisa iyo danaha maraykanka ku horumariyo oo aysan waxba u tarayn falastiiniyiinta mustafe al khazaro siddeetan iyo laba jira oo reer falastiina ayaa sheegay inuu weli xasuusto markii ugu dambeysay ee falastiiniyiinta si khasaba looga saaray dalkooda iyagoo tiro badan taasina waxay ahayd dagaalkii ii lagu aasaasay dalka israa'iil wakhtigaasoo falastiiniyiinta xoogga lagu saaray loo yaqaano nakba wiil shan iyo toban jira ayaa lagu soo ogay dacwo ah inuu dilay nin lahaa dukaamada biitsada lagu sameeyo oo ku yaala galbeedka sydney wiilkan ayaa maxkamadda maanta wajahaya isagoo lagu eedeynayo inuu tooreeyeeyey ninkan oo konton iyo sideed jir ahaa oo uu mindi kaga dhiftay xabadka arrintan ayaa ka dhacday xaafadda kingswood oo ku dhow magaalada benrith maalintii talaadada ahayd donald trumpna waxa uu saxiixay amar kale oo macnihiisu yahay in laga mamnuucayo dadka jinsigooda bedelay oo awal iyagoo rag ahaa haween iska dhigay inay ka qayb qaataan isboortiga dalka maraykanka wakhtiga amarkan uu saxiixa ayaa ku soo aadaya iyadoo waddankaasi laga xusayo maalinta qaran ee haweenka iyo gabdhaha ee isboortiga waana mid ka mid ah awaamiirtii ugu dambeeyey oo donald trump uu markaasi soo dejiyey kuwaasoo lagu beegsanayo dadka transgenderka ah ama dadka bedelay jinsiyadooda oo iyagoo rag ah haween iska dhigay mer trump ayaa sidoo kale sheegay inuu amar ku bixinayo in wasaaradda waxbarashadu ay ciqaabto iskuuladii u ogolaada in cayaartooygaas transgenderka ah ama rag haween iska dhigay ay ka qayb qaataan tartamada isboortiga ee haweenka saadaasha hawada berita magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya shan iyo labaatan sydney waa cadceed iyo soddon iyo kow halka australian dollara waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka maraykanka ah